galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah lixda bisha maaj sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ka soo baxaysa qaraxii xalay tafiidkii ka dhacay magaalada muqdisho barxaddu aad bay u camirnayd waa la wada cashaynayay jumcay ahayd dadku faamiliyaal badan iyo qoysas badan aad bay u badnaayeen dadna waa iga horreeyeen howlkana wuu camirnaa cashadii markii noola keenay ayaa hal mar waxa isqabsaday oo aan isla arki weynay annagii oo dhan holac waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo faahfaahin ka bixiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaaday xabsiga magaalada boosaaso dabcan khasaare waa dhacay maxaabiista qayb ka mida oo ay ku guulaysteen in ay ka fakiyaan waxaase ilaahay mahaddiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay in badanna laga soo qabtay qaar badanna ay halkaas ku dhinteen qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliga ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid daandure ciidamada amniga ee dalka mayanmar ayaa mar kale awood u adeegsaday si ay xog ugu kala edhiyaan dadka banaanbaxyada ka dhigaya magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe ugu qaabilsan dalkaasi ku baaqay in golaha ammaanka uu tallaabo ka qaado milatariga xoogga ku qabsaday talada mayanmar dibadbaxyo ayaa la sheegay inay sabtidii maanta ka dhaceen magaalada ugu weyn wadanka ee yanguun booliska ayaa dadka ku kala eriyey sunta dadka ka ilmaysiisay iyo rasaasta caagga ah banaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay gobolka waqooyi ee kajiin iyo gobolka ku yaala koonfurta fog ee mayiig booliska ayaa dadka xoog u adeegsaday si ay u kala diraan arbacadii ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen banaanbaxyada miyanmar qaramada midoobe ayaa sheegtay in dad ka badan konton ruux lagu dilay ilaa iyo hadda tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu milatariga ku sameeyey dowladii rayidka ahayd ee miyanmar bishii aanu kasoo gudubnay iskuday uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku rabay inuu ku soo saaro qaraar ku baaqaya in si deg deg ah loo soo gebagabeeyo dagaalka ay dowladda ethoobiya ka wado gobolka tigraay ayaa xalay fashilmay kadib markii ay diideen dalalka hindiya ruushiya iyo shiinaha diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in ireland oo soo diyaarisay qaraarka ay go-aansatay in aysan riixin ansixintiisa kadib markii ay diideen saddexdaasi waddan bayaankaasi ayaa noqon lahaa kii ugu horreeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu uga hadlo xasaradaha ka taagan gobolka tigray ee ethoobiya kadib afar bilood oo ay halkaasi ka socdeen dagaallo ay dad badani ku dhinteen ilaa iyo hadda lama oga tirada saxda ah ee dadka ku dhintay dagaalka talaadadii ayaa madaxa dhinaca bini-aadanimada ee qaramada midoobe uu ka digay in gobolka tigray uu ka socdo olole burburin ah isaga oo sheegay in hadda ay gargaar bani-aadanimo u baahan yihiin in ka badan afar milyan oo qof baadariga hogaamiye madhabka katholiga ee diinta kiristaanka pope francis ayaa maanta kulan taariikhi ah magaalada barakaysan ee najaf ee dalka ciraaq kula yeeshay ayatullah cali al sistani oo ka mid ah culimmada ugu waaweyn madhabka shiicada ee islaamka bobe francis iyo ayatullah cali al sistani ayaa labaduba cambaareeyay dagaalada kuna baaqay nabad ka islaaxda bariga dhexe boobka ayaa ka codsaday madaxda siyaasadda iyo diinta ciraaq in la xaq dhowro masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee ciraaq sistani oo sagaashan jir ah ayaa kulanka uu la yeeshay bob francis kadib sheegay in masiixiyiinta reer ciraaq ay waajib tahay in sida muslimiinta iyo yasiidiyiinta oo kale ay nabad ugu noolaadaan ciraaq wuxuu sheegay in hogaamiyeyaasha diinta ay waajib ku tahay in ay door weyn ka ciyaaraan si loo joojiyo masiibooyinka ka dhasha dagaalada iyo coladaha dhegaystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daangiri
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qaraxii baabuur ee xalayto ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda luulyamani ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sheegay in toban qof ay ku dhinteen weerarkaasi ilaa soddon kalena ay ku dhaawacmeen hase yeeshee mas-uuliinta adeega ambalaasyada ayaa tirada dhimashada gaarsiiyey labaatan qof waxaa iyaguna jira warar sheegaya in dad dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaasi ay ugu dhinteen cusbitaalada waryahan cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa sida ay wax u dhaceen wuxuu ka wareystay cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maqaayadda luulyamani markii weerarku u dhacay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun intii dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaah inuu boogadhayo barxadda ayaan fadhiyey uu meesha qarax kasoo darbiga markii lagu soo barxaddaasaan fadhiyey barxaddu aad bay u camirneyd waa la wada cashaynayey jumcay ahayd dadku faamiliyaal badan iyo qoysas badan aad bay u badnaayeen dadna waa iga horeeyeen howlkana wuu camirnaa qeybta dhexe oo ganjeelkana aad bay u camirneyd cashadii markii noola keenay ayaa hal mar waxa isqabsaday oo aan isla arki weynay annagii oo dhan holac kursi baan ku fadhiyey waxaan soo miirsaday aniga oo derbi agtiisa yaalla xilli aan meeshaas ku dhacay iyo xilli aan tegay maanan ogeyn kadib waxa dhacay ma ogeyn
waxa dhacay holac iyo waxaan ku weeraray jugta iyo holaca dhacay markaan maqlay waxaa ii xigtay anigoo ku dhex jira meel ma garanaysaa ii sheeg oo ah ma garanaysaa derbi kale oo jikada agteeda yaalla ayaan kusoo kacay waan anigii saaxiibkayga jugtina soo qaaday halkaa naga tuurtay kadibna intii ilaahay badbaadiyey oo ordaysa ayaan arkay dadkii or ordaya waan istaagnay waxa ugu badanoo laga cabsi qabayna waxay ahayd dadka dadbaa waxay ku qaylinayeen masoo mala soo galay malalaynaya manala dilaya ku qaylinayay kadib xoogaa meel baan yaro galay attentionkayga markuu iisoo noqday ayaan ma garanaysaa waxaan la hadalnay ciidankii oo meesha ka agdhowaa qolada markii aad soo toostay oo goobtii qaraha aad kudhaad ka soo istaagtay wixii kuugu horreeya aragta maxay ahay wixii igu horreey aan arkay waxay ahaayeen dad gogo-an nin iga horreeyey oo miiska iga horreeya casheynayo ayagana oo ma garanaysaa dhintay oo markaa taaga iyo kuwo kaloo leh war dhaawac baan ahay qaada nin kaloo isagana aan dhinacayga ka cunteynayo markaa farxal aaday oo iridda agteedan ugu tegay isagoo halkaa qoorta bir ay kaga jirto oo dhahay war iqaada iqaada dhahaya markaan laamiga u dhaadhacay ana waxaan arkay wadada laamiga oo qeybta qarax ka dhacayna waxaan ku arkay waxaanan suuradaysa karin oo dad qoortii maqan tahay dad aada u gogo-ay baan arkay kadibna anigu waan cararay alxamdulilaahi markaan ogaaday jilbaha iyo waxaas ay igu darnaa oo aad aan uga dhaawacmay booditaankii hore qaraxi dabeeshiisa ay qaaday kadibna intaasaa igu wardambeysay ma garanaysaa xaaladaas aan ku sugnaa waxaad ii sheegtay in dad qoysas ay joogeen ay ka cunteynayeen jimcada way ahayd dabcan marka bal farxadoodu say ahayd adigay saaxiibadaas maxaad ku maxaad ku sheekaysanaysa
waxaan ka sheekeysanaynay wiil saaxiibkay horta faamiliyaasha ilmo yaryar oo orordaaya waan arkayay dhanka midigta iga xigay oo derbiga lagu soo dhuftay qaraxa iga xigay waan arkayay oo faraxsan dad badanoo ayagana meesha oo farxalka u socda oo soo dhaqdhaqanaya waan arkayay marka inta aan dareenkayga anagoo sheekaysanayno oo qusqusleynayo aniga wiilka saaxiibkay oo waxaan ka sheekeysanaynay ma garanaysaa barnaamij ma garanaysaa oo waxbarasho oo u socday inuu master aada u rabay coronaviruska arrimihiisa iyo waxaan ka maanta berri mudaaharaad ma dhici doonaa xaaladda mudaaharaadka maxay noqon doontaa markaasa waxaan ku dhahay nio mudaaharaadka inuusan dhicaynin baa aan baraha bulshada ku arkayay wasiirka amniga ayaan daawaday baan ku dhahay lifekiisii xaaladdaasaan ka sheekeysanaynay marka shah waxaan cabayna daawatii ah daawati waxaan marka waa saaxiibkay waan la kaftamay ayaantan daawati aad baa u cabaysa maxaa waay markaas yiri coronaviruska lasiga daaweeya daawatiga ugu yiri maadaama zanjabiil badan iyo waxyaabo kulkuleel uu ku jiraan waa gartay waxa qarxa maxay ahaayeen
banaanka markaan usoo baxay wiilal dhaawacye ay soo gaareen bajaaj baa saarnayeen nin oo aad ugu qaalinaya gaari baa qarxay gaari baa qarxay gaari baa dhex qarxay aan maqlaay marka laba wiil bay ahaayeen garabkan qabtay waa caawiy wiilkaasi marka waxaan la soo aaday dhanka iyo dekadda qolada dekadda ciidanka leexda nagu dheen dhankan waxaan usoo xnay gayr oo ayaan usoo leexanay waddadan aadaysa buundada socdaysa usoo xnan wiilkaasi uu aamusi waayo wuxuu ku qaylinayay gaari buu ahaa gaari buu ahaa gaari buu ahaa marka ma sii waraysa marka anin lafteeda xaaladda adag baa isaga sugnaa xabadka neefta igo sanqadha ugu xirneyd kadib markaan biyo badan cabay alxamdulilah hadda waa caafimaad qabaa waana roonahay dhimashada aad aragtay ee cabdirasaaq ma noo sheegi kartaa
wallaahi dhimasho waxaan ku arkay maqaaxida deerkeeda dhimashaan ku arkay banaankana dhimashaan ku arkay dabcan meel camirneedoo laga casheynayo labada dhimasho madaxa kama tirin laakiinse dad badan oo dhintay waa ka tallaabsada aniga
ma marka kuugu horeyso qaraha la kulantood ka badbaada maya markii igu horeysay ma aha labada kun iyo shan iyo tobankii bishii abril wasaaradda hiddaha tacliinta sare ee qaraxii ka dhacay ayaan ku dhex jiray kaasoo isagana sidoo kale deerka lagu soo dhuftay oo dabcan ciidamo ajnabi ugandhes ayaa waardiyeynayay kiina muddo badan markaan ku dhex jiray alxamdulilah isagana deerkan ka booday ilaahay waa iga badbaadiyey waa dhacdadii layaa labaad oo aan la kulmo oo ma garanaysaa intaan muqdisho joogay way
maxaa dareemaysaa hadda maalinka dib qaraq
waxaan dareemayaa wallaahi walwal badan baan dareemayaa markaan dib u sawirto oo meesha farxaddii ka jirtay camirnaantii iyo ilmo yaryaroo codkayga maqlayay markaan isdhahay ilaa hadda meeshii markaan kusoo noqday allaaba iyo dokumentiya aan kaga tegay aan weydiiyey qoladii shaqaalaha dadkii way shiilmeen way isku dhegdhegnaayeen eryadaas markaan maqlo aad baan u murugoonayaa ilaa hadda walwal badan baan dareemayaa caruurtii dheelaysay ee qoysaska ahayd markii aad ka soo kacday meeshii qaraxu kuula dhacay iyagu ma noolaayeen ma aragtay xagge ka baxaan caruurtii anigu dhankaa uma leexanin nolol iyo geeri waxay ku sugnaayeen laakiinse barta lagu soo dhuftay geeskaasay fadhiyeen sidaan war ku hayna dadkii ugu horeeyey uu haleelay ayuu ahaa waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii maqaayadda luulyamani ee xalayto waxaana u warramayey waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
madaxweynaha maamulka puntland ayaa ka hadlay weerarkii habeenkii khamiistii ay maleeshiyaadka al-shabaab ku qaaday xabsi ku yaalla magaalada boosaaso siciid cabdulaahi deni oo shalay tegay magaalada boosaaso ayaa maanta la hadlay saxaafadda warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac war-saxaafadeedkan ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso waxaana uu kaga hadlay weerarkii xabsiga boosaaso ka dhacay oo uu ku tilmaamay inay ahayd dhacdo xanuun leh isaga oo sheegay in qayb ka mida maxaabiista ay raggii weerarka soo qaaday ku guulaysteen inay xabsiga ka sii daayaan balse ciidamada puntland ay dib u soo celiyeen qaarkood dagaal ay la galeen kadib kuwii uu la mid ahaa waxaan uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban uga soo afjareen in ay ku guulaysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan dabcan khasaaro waa dhacay maxaabiista qayb ka mida oo ay ku guulaysteen in ay ka fakiyaan waxaase ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waaga ka baryaayo oo laga daba tegay in badanna laga soo qabtay qaar badanna ay halkaas ku dhinteen obrethnkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono shirkan jaraa-id ayaan madaxweynaha puntland ku sheegin khasaaraha dhabta ah ee dhimashada iyo dhaawaca tirakoobka maxaabiista ay soo qabteen waxaana uu sheegay in shirkiisa jaraa-id uu yahay hordhac balse laamaha ammaanka ay dib ula wadaagi doonaan bulshada tirakoobka dhabta ah markii uu dhammaado howlgalku waxaa dhacay waxaan rabnaa inaan si ofishal ah marka uu u dhammaado mas-uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraada uga bixiyaan warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso lagu guulaystay boqolkiiba siddeetan iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu haya yihiin operationkan maanta socda uusan ku ekayn intii falka geysataye meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda soomaaliyeed meelo badan ku halaageeyey in lasoo ciribto puntland ayaa madaxweynuhu sheegay inay geliyeen heegan buuxa islamarkaasna ay jirto baaritaan ay ku hayaan cid uu ku tilmaamay inay gacan siinayeen dablaydii weerartay xabsiga boosaaso
waxaan u caddaynayaa bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed inay puntland ay ku jirto heegan buuxa ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon kumana ekaan doono intii ficilka geysatay waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo cid kastoo ay tahay waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qeyb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto madaxweynaha puntland ayaa bulshada boosaaso ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan howlgallo uu sheegay in ciidamadu ay ka fulin doonaan gudaha boosaaso waxaan bulshada reer boosaaso ugu baaqayaa howlgallada magaalada gudaheeda ka dhici doona in ay kala shaqeeyaan ciidamada oo ay si hufan oo wanaagsan ula shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa haddii ay jiraan kuwo ku dhuumaalaysanay magaalada gudaheedana in laga soo wada qabto ciqaabna la mariyo haddii ilaahay dhanka dhow madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkan uu ka soconayo dhammaan magaalooyinka puntland iyagoo ciidamada ammaankuna ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan dad uu sheegay inay ka dambeeyeen dilkii wariye jamaal faarax aadan waxaa kaloo howlgalladaas howlgallada lamida ka socdaan magaalooyinka puntland oo dhan bay ugu muhiimsan tahay magaalada gaalkacyo waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxafi jamaal loogu geystay dilka magaalada gaalkacyo waxaan uga mahad celinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo gaalkacyo iyo boosaaso ay haysteen inuu sii xogaysto magaalooyinka kaleetana oo iyagu markii horeeta ammaan fiican haystay iyagana ay sii xoojiyaan dhammaan ciidamada puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa marxaladan inay diyaar u ahaadaan falal kasta oo suuragal ah maxaa yeelay kii dhacay boosaaso ka dhacay xabsigeedu wuxuu tusaale u yahay inay kuwo kaloo la mida ay dhici karaan marka ciidamada puntland meel kasta ay joogaanna waxaan farayaa inay heegan buuxa galaan iyaga iyo saraakiisha iyo ciidankoodaba madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa shalay galabnimadii waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isaga oo ku labisan dharka ciidamada milatariga ee tuutaha loo yaqaan waxaana uu tacsi u diray ciidamadii iyo shacabkii ku geeriyooday howlgalladii iyo weerarkii ka dhacay xabsiga boosaaso sidoo kale waxa uu tacsi u diray dadkii xala ku dhintay qaraxii ka dhacay muqdisho faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
xilli abaari saamiyey dadka iyo dunyada ay ka jiraan deegaanada maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha jubbaland waxay war ka soo saareen xaaladaha abaaraha ee gobolka iyo sidii gurmud loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyaheena v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo shirkan jaraa'id ee ay maanta ku qabteen guddiga gurmadka abaaraha jubbaland gudaha magaalada kismaayo ayaa ku wajahnaa faahfaahinta xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha iyo saameynta ugu badan ee ku yeesheen dadka iyo dunyada ee ku nool saddexda gobol ee jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado iyadoona ay jiraan dad aad u tiro badan oo u barakacay dhinaca degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose si iyaga iyo xoolahooduba ay uga helaan baad iyo biyo ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish kana mida guddiga gurmadka abaaraha ee jubbaland waxaana uu faahfaahiyey deegaanada ugu daran ee abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen wuxuu guddigu arkay meelaha siday u kala daran yihiin haddaan ka soo qaado gobolka gado abaartu waxay aad u samaysay degmooyinka garbaharey degmada baardheere iyo degmada ceelwa marka degmo la leeyahay marka deegaanku waa ballaaran yahay intaasoo tuulo konton tuulo toddobaatan tuulo lixdan tuulo ay ka kooban yihiin bilxaqiiqa waxaa ka jira abaar guddigu isla sidoo kale wuxuu xaqiijiyey gobolka jubbada dhexe in iyadana masiibadaas ay saamaysay deegaanada gaar ahaan degmooyinka gobolka ugu daran ee jubbada dhexe ee deegaanada degmooyinkaas ay hoos yimaadaan degmooyinku waxa weeye sarag leh iyo bu-aale halkaasoo ay runtii iyaguna warihii qalaleen guddigu wuxuu kaloo xaqiijiyey degmooyinka gobolka jubbada hoose inay dhibaatada iyadana abaartu samaysay sida deegaanada hoos yimaada degmooyinka afmadow iyo badhaadhe iyo kismaayo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland kana mida guddiga gurmadka abaaraha ee maamulka jubbaland ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ahi iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda soomaaliya si loogu gurmado dadka ay abaaraha saameynta ku yeesheen isagoona sheegay in ay hadda bilowdeen geerida dad iyo dunyaba kuwaas oo oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ay u geeriyoonayaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan mar kale hay-adaha aan kor ku cusan sida dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda jubbaland hay-adaha samafalka ganacsatada qurbajoogta soomaaliyeed in ay si wadajir ah walaalahood oo dhibaatadu maanta samaysay xaaladooduna meel adag tahay wakhtiga hadda loo baahan yahayna ilaahay baanu barinay oo isagaa ugu horeeya waxaanu barinay muddo kooban weeye ilaahay inuu roobkii siiyo waxba isaga lama ah waa raxmaan uraxiim saddexdan wiig oo hadda ugu daran oo xaaladdu ay tahay worst scenario xooluhu aad bay u baabeen dhimashada dadka meelna afar qof baa nolo ku sheega meelna laba qof laakiin waa bilow xooluhu markay dhammaadaan waxa ku xogaya idinku waa garan kartaan waxay la tahay nagama dhagayaridin xoola hadday dhammaadaan dadkaa ku xog arrintaas runtii aad baan uga xanuunsan weliba dad dhallinyaro ah oo ilmo ah iyo dad maata ah baa nolo sheega wax baaba'ay xooluhuna
inkastoo ay saameyn ballaaran abaaraha ku yeesheen dadka iyo dunyada ku nool meelo badan oo jubbada hoose jubbada dhexe iyo gada ka mid ahi haddana ma jirto gurmad degdega oo la gaarsiiya dadkaasi iyadoona ay sii kordhayaan tirada dadka iyo xoolaha ee u geeriyoonaya oonka iyo haraadka ba'an ee ka jira meelo badan oo gobolka ka mid ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
ganacsiyada yaryar ee magaalada toronto ee dalka kanada ayaa dib loo furi doonaa laga bilaabo saqda dhexe ee isniinta kadib in ka badan saddex bil oo ay xirnaayeen soomaalida ayaa ka mida dadka hadda fursadda u helaysa inay dib u furaan ganacsiyadooda wariyaheenna xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray toronto kasakow in la helay tallaalka covid sidoo kale waxaa hoosu dhac weyn laga dareemayaa bilooyinkan dambe kiisaska cusub ee xanuunka covid ee guud ahaan dalkan kanada gaar ahaan gobolkan ontario oo ahaa kan ugu daran toronto ayaa noqonaysa magaalada ugu dambeysa ee gobolkan ontario ee laga khafiifiyo xayiraada lagu soo rogay in ka badan boqol maalin ka hor hadda shan iyo labaatan boqolkiiba dadka ayaa hal mar ka adeegan kara dukaamada dib loo furayo isniinta iyagoo dhowraya kala fogaanshaha zahre geelle waxay guddoomiye u tahay haweenka soomaalida ee magaalada toronto gaar ahaan kuwooda ka ganacsada suuq lagu magacaabo ceelgaab oo ku yaala magaalada toronto waxay iga warantay sida ay u arkaan dib u furista ganacsigooda muddo kadib waxaan u aragnaa si aad iyo aad u wanaagsan waayo dhaqaalaheenni oo dhanaa noogaga xirnaa meesha xoolaheenni oo dhan meeshay ku jireen waxaan ku leeyahay ganacsigeenni oo dhan wuu istaagay waxyaabo badan oo arrimo badan aan ku kala furfuri lahayn ama dhaqaale naga soo geli lahaa aan ku leeyahay iyo ganacsigeenni oo dhanaa istaagay marka markii haddana la yidhi waa la furaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waayo xataa alaabo iyo noo yimid meelaan dhignaan weynay waayo suuqyaa naga xirnaa alxamduli shukr rabbialcaalamiin waayo waxaan rabnaa ganacsigeenni wanaagsanaa ee suuqa ceelgaabta inaan meeshaas ka sii wadno dadkii kalaankeenna ahaa oo wax naga iibsi jiray ayagaba tabay ganacsigeennii iyo wanaaggiisa suu ahaa annagane boqolkiiba boqol aad iyo aadaan ugu faraxsannahay ilaa toban qof ayaa la ogolaanayaa laga bilaabo isniinta inay bannaanka ku kulmi karaan taasoo markii hore mamnuuc ahayd sidoo kale amarkii ahaa guriga joog ee dadka farayay inay guryahooda ku nagaadaan ayaa ku eg isniinta wasiirka caafimaadka ee gobolka ontario christina eliot ayaa sheegtay in qorshaha dowladdu uu yahay in si badqab leh oo taxadarna uu ku jiro ay xayiraada uga qaadayaan guud ahaan gobolkan dad badan ayaa arrinkan u arka mid ka khafiifinaya culaysyada saaran ee uu sababay covid waa ka nuurdiin maxamed nuurow oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan amarkan oo covid oo maaragtay oo gurijoog ah oo ku eg isniinta insha allah waxa weyn buu khafiifin doonaa insha allah culeys buu dadku hay khaasatan maaragtay bulshada soomaaliyeed waayo meel uma aadi kartid meel uma bixi kartid dukaan ma aadi kartid meel iskuma imaani kartaan oo qof walba guriga buu isku joogay culeys badan baa dad haystay waayo qof maaragtay oo ood meel ogu tiri karta malaha dukaamaysigana waxa weye waa la furayaa marka waxaad u baahan tahay oo maaragtay oo fiican oo taaban kartid ood qiimihiis fiirin kartid oo awal online baa laga fiirin jiray had marka waxaan umalinayaa inuu maaragtay wax weyn maaragtay ka bedelaysa umalinaya cuseen dhaqaalayahanada ayaa qaba in arrinkan uu sare u qaadayo niyadda bulshada islamarkaana uu qayb ka noqonayo kobaca dhaqaalaha dalka waa kan farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha oo ii waramay xilli sii horreysay rajadu dadku inta ay dhisan tahay dhaqaalahana waa dhisan yahay mid ka mida faktarada ama cunsurada saameeya korarka ama hoosudhaca dhaqaalaha waa rajada dadka marka dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay rajadooda way dhismaysaa rajada dadka markay dhisan tahayna dhaqaaluhu wuu kacayaa oo dadku maalgashi iyo waxyaabo badan iyo inay bisiska sii wataan iyo waxbay ku fikirayaan furitaanka magaalooyinka dhaqaalaha wax weyn oo la taabo kala uu ka tarayaa marka magaalooyinka ay furan yihiin dadku ay soo baxaan ganacsiyadu uu furan yahay dhaqaalaha wuu wareegayaa dhaqaalaha marka uu wareegane reedka dhaqaalaha ayaa kor u kacaya duqa magaaladan toronto john tory ayaa tilmaamay in dadka qaar ay jeclaan lahaayeen in sidan laga sii khafiifiyo balse waxaa xusid mudan ayuu yidhi in weli kiisasku ay sarreeyaan oo aanan la gaarin xilli gebi ahaanba la furo magaalada xuseen nuur xaaji v o a toronto haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa kulan u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubnaha midooda musharaxiinta oo weedan muqdisho uga socday ku dhammaaday toddobaadkeenu kasoo gudbinay fashil kadib markii qodobo ay dhinacyadu isku hayeen la ysku mari waayey qodobadaas ayaa badankood waxay ahaayeen kuwo khuseeya arrimaha doorashooyinka ee dhinacyadu ay muddooyinkii ugu dambeeyey aada ugu kala aragti doonaayeen sidoo kale waxaa isla toddobaadkan baaqday oo la rajaynayay in maanta oo sabtia ay muqdisho ku qabtaan banaanbax ay xubnaha mucaaradku soo qabanqaabiyeen oo dowladduna amniga ay sugto waxaana xubnaha mucaaradka ay dowladdu ku eedeeyeen inay jabisay heshiisyadii la gaaray ciidamana ay soo dhoobtay goobtii ay yidhaahdeen inay banaanbaxa ku qaban doonaan ay ahayd daljirka dacsan dhinaca dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto in ay wadahadalada dib laisugu soo laabto ayna miradhal noqdaan hogaamiyaha xisbiga wadajir kana mid ah xubnaha midooda musharaxiinta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa warbaahinta la hadlay sheegeen waxyaabihii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen dhacdadii sagaaliy tobankii februaari dhacday ee dadkii ku lug lahaa ee taliyaashii ciidanka arrintaas ka dambeeyey laga qaado tilaab madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday oo wareejiyo mas-uuliyadda amniga oo ku wareejiyo xukuumadda sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku si xor ah ay siyaasadda ama activityda siyaasadeed ay u samaysan karaan iyo mandateeka madaxweynaha hore ee xilligiisa dhammaaday waxa laga yeelayo iyo sidoo kale arrimaha la xidhiira kaalinta midooda oo ku yeelanayo wadahadallada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay intaba waxaan aad aad uga xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawadoo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda soomaaliya runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kasta oon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo kaasi waxa uu cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiya xisbiga wadajir kana mid ah xubnaha midooda musharaxiinta oo toddobaadkan ka hadlayey fashilkii ku yimid wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda soomaaliya ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xubnaha midooda musharaxiinta dhinaca kale xasan xundubey wasiirka amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa isaguna ka hadlay waxyaabaha dhinacyadu ay ka wada hadleen iyo ismarwaaga soo kala dhex galay isagoo sheegay in ay rajo ka qabaan in dhinacyadu mar kale ay isku yimaadaan ma aaminsanna annagu in wadahadalku sidaa ku xirmay waxaan aaminsannahay in fursado weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sidee siyaasadu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax habeen hal habeenta laysu yimaado isla habeenkaa la go'aamin karo mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabadeedu furan yihiin wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan ee weli aan la bislayn la bislayn karo ayaan ugu baaqaynaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowladda federaalga soomaaliya xasan xundubey oo toddobaadkan isaguna ka hadlayay kulankii dhex maray dowladda federaalga soomaaliya gaar ahaan xukuumadda iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka dowladda maraykanka ayaa waxa ay joojisay duqaymihii ay ka geysan jireen ciidamada maraykanka gaar ahaan diyauradaha aan duuliyaasha la socon droniska loo yaqaano dalal ay soomaaliya ka mid tahay wargeysyadan washington post iyo new york times ayaa qoray in maamulka madaxweyne biden uu xadiday duqeymaha si ay diyauradaha droniska ka geystaan dalalka soomaaliya yemen iyo libiya waxaana biden uu amray in inta aanay duqeynta dhicin marka hore aqalka cad laga helo ogolaanshiyo tallaabadaas ayaa maamulka biden waxa uu doonaya inuu ku yareeyo ama uu ku dhimo khasaaraha soo gaara dadka rayidka marka diyauradaha droniska ay duqeymaha ka geystaan dalalkaas toddobaadkan qarax ka dhaca muqdisho ayaa sababay dhimashada ugu yaraan labaatan qof tiro soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa ayaa ka dhacay maqaayad lagu magacaabo luul yemani oo ku dhow dekada magaalada muqdisho ee degmada xamar jajab guryo ka agdhow goobta ayaa la sheegay inay dumeen sida laga soo xigtay goobjoogayaal qaraxa waxaa sababay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa bishii agost ee sanadkii hore ayay ahayd markii qofis soo miidaamiyey uu weerar maqaayadaas halkaas oo khasaaraha markaasi ka dhashay wintaani ka yaraa toddobaadkan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xabsiga dhexe ee magaalada boosaaso halkaas oo ay sheegeen in ilaa iyo afar boqol oo ka mid a maxaabiista xabsiga ku xirnayd ay iridda u ballaqeen oo ay sii daayeen madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa gaaray magaalada boosaaso waxaana uu sheegay in maamulkiisu gacan biru ku qaban doono amniga magaalada ismar ahaantaasina dadku waxa ugu yaray inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago weeraro noocan oo kale ah barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waa naga intaatan kulan dambe nabadgelyo
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha sida aad nooga barateenba barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu larnay heeso aanan kala dhicin nuurow bal noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka dhambaalka ugu horreeya daanda waxaa nasiib u helay dadka kale ah zaynab xasan ismaaciil xafso cabdi muuse aamine xasan ismaaciil caruurteeda iyo odageeda dhammaan ilmo cismaan xasan ismaaciil oo dhan oo ay ka mid yihiin khadre ismaaciil iyo odageeda nasre cismaan iyo caruurteeda faysal cismaan iyo xaaskiisa mukhtaar cismaan iyo xaaskiisa cabdiqani cismaan iyo asme cismaan zahre cabdi bilan cismaan iyo ninkeeda iyo caruurteeda luuki cismaan iyo caruurteeda iyo odageeda shacbaan cismaan iyo saygeeda iyo najmo cismaan khatragood xamse cismaan axmed cismaan khadar xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa jaamac xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa mustafa xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf xasan caruurtiisa iyo xaaskiisa cabdiwaduud maxamed xasan hoodo maxamed xasan iyo raxme maxamed xasan cabdilaahi xasan ismaaciil iyo aaba cabdi xasan ismaaciil iyo hooyo anise casayr dhiiriye iyo guuleed cabdi xasan iyo maxamed cabdi xasan khaalid cabdi xasan liibaan cabdi xasan wardo cabdi xasan iyo odageeda asme cabdi xasan iyo saygeeda marwe cabdi xasan iyo safaa cabdi xasan waxaa kaloo ku jira cawo cabdi xasan haweys maxamuud goode mune maxamed xasan iyo xasan dishin xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kala jooga somalilan america jarmalka faransiiska sweden ethoobiya spain jabuuti iyo finland waxa ay halkan tahaniyad farxad leh ay hawada uga marinayaan arooska iyo aroosadda muniira cabdilaahi maxamed iyo xamse cabdi xasan oo ku aqal galay baa layidhi ee dalka sweden taariikhdu markay ahayd waa labaatankii bishii february sanadkan labada kun koob iyo labaatanka duucadan waa xaggiina ayaa laleeyahay waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheer qaba allaha idinku arsaaqo aamiin dhambaalkan waxa uu ku bilowda annagoo kale ah maxamed abuukar casayr iyo canab aadan xaaji iyo waxay yidhaahdeen cusmaan maxamed abuukar iyo najmo maxamed abuukar iyo cumar maxamed abuukar iyo cabdalle maxamed abuukar iyo xaliime maxamed abuukar iyo naciimo abuukar cadaani iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi cali iyo deeqa xasan cali dhammaan waxay jecel yihiin inay habali gaarsiiyaan khaalid cali maxamed iyo dotresa aasiyo cali oo muqdisho ku aqalgalay waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkaasi allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kale siiyo owlaad kheyr qabta heesta koobaad aan dhegeystayaasheena usoo qabanay nuurow waa codadkii cabdiqaadir xasan nageye iyo aamine feer
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay u rayaaqeen heestaasi layaab kalahayd oo ay ku luuqaynayeen cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine feer xuseen allah u wada naxariista labaduba dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqaya dadka kale ah raxmo bashiir iyo haajiro bashiir nuurto bashiir nadiifo bashiir anise bashiir faadimo bashiir maxamed bashiir cabdi bashiir cali bashiir siciid bashiir maxamed deeq bashiir cali nuur bashiir farxaan bashiir yaasiin bashiir iyo cabdicasiis maxamed cabaas hooye faadimo xasan hooye luu ibraahim eedo owliye samow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho ay hawadu u marinayaan boqorkii iyo boqoradda baa la yidhi waa lamaanaha kale ah bashiir cabdow iyo riyaaq xuseen isaaq oo uu wiil ugu dhashay dhagaxley gaar ahaan baa la yidhi xaafadda g wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed aadan bashiir waxaanu leenahay maxamed ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkana nuura waxa uu nagu yimid hooyo khadiijo sheekh xuseen iyo habaryaro zahre sheekh xuseen iyo xalaawi sheekh xuseen iyo shamso sheekh xuseen faadumo sheekh xuseen iyo caddi cali iyo cabdulaahi duba sarmaarke alcadaala cabdisalaan sheekh aadan guure iyo waxa ay yidhahdeen salamaane faris iyo dhammaanba reer sheekh aadan guure balow cumar cali xarbe axmed suge aadan iyo xasan maxamed shidaad iyo xuseen maxamed shidaad iyo axmed dhagadheere iyo maxamuud bicir wadeeco alle iyo waxay yidhahdeen wardo macalin maxamed iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay taaniid u diraan aadan cabdulaahi khaliif iyo hooyo sacadiyo oo maxamed cigaal oo wiil ugu dhashay gobolka gado waxayna leeyihiin waxaa wiilkaasi loo bixiyey maxamed aadan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadu xaggan allah ka dhiga wiilkaasi mid soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ayaan anuu raaciyey heesihii haddii aan dib ugu laabanno dhegaystayaasha waxaan u haynaa oo aan u ciyaari doonnaa markaan heesta ambiyo iyo fanaanka cabdulqaadir kaskil
aan intaasi ku dhaafna heestaan biyo iyo cabdulqaadir kaski haatanna aan dib ugu laabanno ee dhambaaladii aad inoo soo qorteen hambalyo aroos ayaan hayaa dad aad u fara badan ayaa warqadani aan uga jeedaa inta aan ka gaaro bal aan boobsiiyo waxaa lagu bilaabay aabe maxamuud salaad faarax iyo aboowe cali maxamuud faarax waxaa ku jira cabdi maxamuud faarax daahir maxamuud faarax jamaal ayaa ku jira safiya xalwa iyo cadar kaafiyo maxamuud faarax xaliimo salaad faarax asli iyo biyo nuuro ciise nadiifa cabdi axmed siraad cabdi axmed iyo fahme cabdi axmed xabiibo waa ayeeye xabiibo sheekh iyo ayeeyo dheeh dhoore faarax iyo ayeeye xabiibo khayre awowe cabdi axmed abti daahir cabdi axmed iyo abti cismaan cabdi axmed abti cali cabdi axmed garaal ahaada waa abti cali mahad cabdi axmed abaayo malyuun cabdilqaadir iyo xalwo sheekh nuur safiyo sheekh nuur ruqyo sheekh nuur fardowse sheekh nuur hidaaye calasow iyo yaasmiin calasow zaynab calasow iyo ikraan cali mahad nasteexo xuseen xaashi iyo cabdulaahi sheekh nuur shaafici sheekh nuur iyo maxamuud cali faarax iyo xasan faarax iyo yaxye xuseen faarax maxamed cabdi bood iyo cumar maxamuud aadan dhammaan dadkaasi oo ku sugan dalkii dibaddiisa waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan lamaanayaasha iscalmada baa layidhi waa lamaanaha iscalmaday waayahay cabdirasaaq maxamuud salaad iyo gacalisidiisa farxiyo cali guuleed oo asbuucan ku aqalgalay magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin waxaa noo baaqayaa cabdiraxmaan macalin yuusuf xasan asxaab oo jooga galdugob gaar ahaana shibraale iyo aaba macalin yuusuf xasan iyo hooyo maryan maxamed xasan adeer axmed cabdi xuseen iyo hooyo farxiyo maxamed xasan saynle iyo abti shaafici maxamed xasan saynle iyo hooyo ifraax maxamed xasan saynle iyo hooyo luul maxamed saynle iyo waxay yidhahdeen doctoresa sacadiyo macalin yuusuf doctoresa sucdi macalin yuusuf xasan iyo cabdiraxmaan macalin yuusuf iyo axmed caalin yuusuf xasan iyo doctor cabdixakiin macalin yuusuf cabdiqadar macalin yuusuf iyo maxamed xuseen dheere masar qoje iyo caaliyo yuusuf xasan dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan abdifaysal maxamed xasan saynle iyo habaryar barwaaqo saleebaan maxamed oo arooskooda uu ka qabsooma bay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya arooskaas allah ka dhigo mid bashbashii barwaaqo lagala kulma aamiin ayaan leenahay heesta saddexaad in dhegeystayaashan usoo qabanayno nuurow waa heestaan kudhigeedu yahay kalgacalka daadihii xusuus iyo heesihii hore kooxdii heegan waxaa wada qaadaya siciid maraxaydar iyo deeqa axmed raage
udxurdama adan dhumay dayaxsoo iftimo inda nuur ka daysha udxurdama adan dhumay dayaxsoo iftimo inda nuur ka daysha dadyaaranta mogta bilaguma dayihe dunyarida mogta deqlaguma dhafe ogobey dantadana xiishad laguma dahe daryaaranta mogta aglaguma dayihe dunyarida mogta deqlaguma dhafe ogobey dantadana xiishad laguma dahe da'da maanta joogtay jirkoodi baa dumarkiisii aan ka duurtay cabtaydu damacday waxdaqaay iyo jiirkiyo didhaygu aranine kalagacayl ka daadihi da'da maanta joogtay jirkoodi baa dumarkiisii aan ka duurtay cabtaydu damacday waxdaqaay iyo jiirkiyo didhaygu aranine kalagacayl ka daadihi Yeah.
tahniyada aroos ayaan daandaahayaa waxaana dirayaa reer deeq cabdi bisle iyo reer cabdulaahi cabdi bisle reer faroole cabdi bisle reer maxamed xasan guuleed reer cali cabdulaahi guuleed iyo ilmo uu shugri cilmi guuleed reer daahir nuur xaaji cabdile reer cabdinuur xaaji cabdile iyo reer takhal warsamo xaaji cabdile gudoomiye cabdiraxmaan gacmo dheere iyo jaamaca maxamed xirse dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada oo kale ah amiin deeq cabdi bisle iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi raxme cali daahir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada waa deegaanka kaam cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu ay leeyihiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan anaguna u raacinay markana waxaa noo baaqaya cabdirasaaq xuseen ibraahim iyo xadiyo xuseen ibraahim iyo carabo xuseen ibraahim samiino xuseen ibraahim aamino xuseen ibraahim jaadiyo xuseen ibraahim dhammaan reer xuseen ibraahim maxamuud ayuub isaaq ayaad aadan cali cabdisalaan abuukar aadan cabdifataax ibraahim yarow iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir jacfar sheekha banaaney e j maxamed aadan cali maxamuud cabdi isaaq iyo cabdulaahi ayuub isaaq iyo umaano cabdishakuur mursal iyo alamo cabdixaamid aadan iyo saliimo cabdixaamid aadan iyo cabdiraxmaan mustafe tubey cabdirasaaq cabdi casiis maxamed iyo yuusuf cabdi isaaq iyo faysal cabdimajiid cadow iyo aadan cabdulaahi cali cayduruus maxamed abuukar khaalid aadan ibraahim ayaad maxamed aadan iyo cabdiqaadir ibraahim carow daadirey maxamed fadal cabdulaahi iyo cabdulaahi cabdulaahi bayaadir sheekha fanaanka iyo safiyo manuur maxamed cumar iyo xaawo luul xasan sheekh iyo salaad ibraahim maxamed iyo zahre cabdi macalin iyo xuseen sheekh salaad iyo shamse isaaq maxamed maxamuud abuukar macalin iyo xasan cali cusmaan iyo xasan samow macalin iyo sayma cabdisalaan maxamed nuur dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan ciise xuseen ibraahim iyo aamiya daa-uud cali xasan oo dhowaan ku aqalgala bay yidhaahdeen baydhabo waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii bashbashii buroo qalgal kulmo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka ugu dambeeya ibraahimow waa hambalyo meher waxaan uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed axmed xasan cawke iyo xaaskiisa xasan axmed cawke zakariya axmed xasan cawke canab axmed xasan cawke iyo hooye sacdiye cabdilaahi salaad eedo canab xasan cawke iyo caruurteeda cabdi cabdifataax daahir liibaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ayay faadumo dafo cabsiiye iyo dhammaan ilmo dafo cabsiiye iyo dhammaan qoysaska reer xasan cawke iyo reer daahir liibaan waxay hambalyo tahniyad meher wacanay u dirayaan marwo halgan axmed xasan cawke iyo saygeeda cabdiwahaab cali xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa taariikhdu markii ahayd todobaylabaatanki bishii februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka dhanka kale wariyaasha kale ah cabdisalaan ibraahim hareere iyo nuux muuse birjaab xasan maal dhidar iyo najiib cabdiweli cabdi xiis iyo maxamed aadan dirir iyo dhammaan bahweynta warbaahinta somalilan baa layidhi ayaa tahniyataasi la mid ah u diraya lamaanaha midoobay arooskoodan uu ka dhacay baa layidhi magaalada hargeysa waa marwe halgan axmed xasan cawke iyo seeyigeeda cabdiwahaab cali xasan waxaan alle ugu baryaynaa in qoyskani uu alle ka yeelo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin waa hagaag gabagabadii ayaanu soo gaarnay daandurayo bal inoo soo qabo heesta aan ku soo xiri doonno barnaamijkeenna maanta heesta ugu dambaysa ayaan dhegeystayaasheen nuura u soo qabanayno waa uur hooyo iyo codkii maxamed salemaan iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu a ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa ayo nabadgelyo
way mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey oo inoo daadihinaya barnaamijkaasi hambaliyada iyo heesaha
intaasina waxaa ku dhan idaacaddeena galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo